Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed ayaa magaalada Kismaayo tababar socday muddo toban cisho ah u soo xiray qaar ka mid ah garsoorka dowlad goboleedka Jubbaland. Tababarka oo lagu baranayo casharro ku saabsan sare u qaadista garsoorka iyo cadaaladda ayaa waxaa ka faa'iideystay xubno ka socda qaybaha kala duwan ee garsoorka Jubbaland. Cabdiqaadir Idriis oo ka mid ah macalimiinta bixinayay tababarka ayaa ka waramaya waxyaabihii uu ku saabsanaa tababarka.
tababarkii ugu horreeyey ee hadda inta marxadka tababarku dhisnaa la bixiyo xeerka madaniga ku saabsan cid xataa nooga horreysay ee may jirin marka waxaan isku daynay bal hab fudud oo dadku ay ku fahmi karaan oo ugu yaraan masaladii markay ku timaado kiis marka loo keeno ee masalo ku saabsan masaladaas xeerka lagu dabaqayo madaniga dabcan dacwaddu tahay waa xeerka madaniga inuu aad marka takiif dacwadda uu ku sameeyo ee uu dacwaddii loo keeno masalada meeshii takiifkeeda ula raadsan lahaa ee uu ku dabaqi lahaa inuu si fudud kalsooni ku heli karo ayaa aan ku dadaalnay Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed ayaa ka faa'iideystayaashii tababarka hadallo dardaaran u soo jeediyey.
tababarkan oo qaybtiisii hore furitaankeedii aynu u wada joognay innagoo caafimaad qabna oo dhammaystiran oon cidna inaga dhimanin cidna inaga xanuunsan inaynu maantana gunaanadkii u wada joogno innagoo soo wada faa'iidaysanay dad khubaro ah oo kartideediilana tababarka ay bixinayeen oo ahal u ah inay bixiyaan ma aha inaan ammaanayo laakiin waa aqoonaan u leeyahay oon aqaano inay ahaayeen dadkii ugu kartida badnaa ama ugu aqoonta badnaa ee tababarkaa bixin lahaa in loo soo xulay tababarkaa inay bixiyaan uguna dadaalka badnaa marka garsoorka jubbaland oo dhan sharaf bay u tahay tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay u heli lahaayeen cadaalad